shir ballaaran oo u qabsoomi doona labada dowlad goboleed ayna ka soo qaybgeli doonaan wafdi uu hogaaminayo ambasadoorka european unionka iyo niman oo european union ka socda oo safiiro ka mid yihiin waxyaaba ugu muhiimsan oo shirkan loogu hadlayo waxaa weeye in oo sida isaga kaashan lahayn labada dowlad goboleed mashruuc ballaaran oo ay bixinayso sponsor garaynayso european unionka oo la yidhaahdo iland oo kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha ee deegaanada laba dowlad goboleed waxaan rajaynaynaa in waxyaabo badan loogu hadlo shirkaas oo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa labada dowlad goboleed iyo welito se isaga kaashan lahaayeen sidii iskaashi dhaqaale iyo iskaashi noocyo badan ay labada dowlad u yeelan lahaayeen